أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga al andaluskooda ugu doorka roon dowladda saliibiyadda yuganda ayaa qiratay in ciidankeeda duulaanka ku jooga dalka soomaaliya aysan mushaar qaadan wax ka badan muddo sannad ah dowladda shiicada iiraan ayaa sheegtay inay dhulka soo dhigtay diyaarad ciidan oo ay leedahay dowladda saliibiyadda maraykanka wilaayada gedo ayaa heshiis kala dhex dhigtay laba beel oo ka mid ah beelaha degaa wilaayada gedo ruushka ayaa duqaymo isugu jira diyaaradaha aan duuliyo lahayn iyo gantaalada riddada dheer ku weeraray caasimadda dalka yukrain ee kiyef iyadoo ay ka dhasheen khasaare xoogan boqolaal ka mid ah bulshada ku dhaqan mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmada labaatan jirow ee wilaayada baay ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo u qabtay maamulka islaamiga ah ee degmadaasi والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan dowladda saliibiyadda yuganda ayaa qiratay in ciidankeeda duulaanka ku jooga dalka soomaaliya aysan mushaar qaadan wax ka badan muddo sannad ah sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen marwaan maxamed ra-iisul wasaaraha uganda haweeneyda lagu magacaabo robina nabanja ayaa shaaca ka qaaday in muddo dheer aysan wax mushaar ah qaadan ciidamada uganda ee duulaanka saliibiga ah ku jooga soomaaliya qaybtan ka ah howlgalka isbahaysiga afrikaanta iyadoo ka jawaabaysa su-aale ay weydiiyeen xildhibaanada baarlamaanka daaquudka uganda ayay sheegtay in xukuumadda kambaale ay ka howlgashay arrintan islamarkaana ay dhowaan kala xaajootay golaha midowda afrika balse weli aan xal loo helin mushaarsiinta ciidamada gilbert onlanya oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka uganda lagana soo doortay deegaanka kilak south county ayaa ra-iisul wasaaraha hordhigay weydiin uu ku muujiyey walaaca xogan ee ku dul hooganaya ciidamadooda ku sugan soomaaliya kuwaas oo muddo ka badan sanad aan wax mushaar ah iyo magdhow midna aan qaadan olanya ayaa xuseyn askar badan oo yugandhees ah oo muddo dheer ka dagaalamayay gudaha soomaaliya ay dib ugu laabteen dalkooda iyagoo farmaran oo aan wax mushaar ah la siinin halka askartii ku dhimatay dagaaladaas aan laga bixin wax magdhow ah askarta qaar waa la soo celiyey nasiib darro qaar kale waa la dilay waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado qorshaha dowladda ee ku aadan bixinta mushaarka iyo magdhowga kuwa aan weli la siin ee ka yimi soomaaliya ayuu yidhi olanya bishii febraayo ee sanadkan madaxweynaha ayaa ii igmaday inaan tago etoobiya oo aan la kulmay midowda afrika sababtoo ah sidaa la socotaan muddo dheer ay askarteennu ahaayeen kuwa aan mushaarkooda helin ayay tiri haweeneyda ra-iisul wasaaraha ka ah yuganda waxaa kaloo haweeneyda ra-iisul wasaaraha ka ah uganda ay ku tiraabtay erayo laga dheehan karo kaartabax iyo beerlaxawso oo xubnaha baarlamaanka ay kaga codsatay in loo soo gudbiyo magacyada askarta uganda ee ku geeriyooday dagaalada soomaaliya dowladda saliibiyadda uganda waxaa soomaaliya uga sugan kumanaan kun oo askar ah kuwaas oo dalkan qaab calooshadu shaqaysnimaha uga dagaalamayay ku dhowaad labaatan sannadood oo xiriir ah qayladhaantan ka soo yeertay baarlamaanka uganda ayaa imaanaysa xilli ay sii labalixaasadeen caqabadaha amni iyo kuwa dhaqaale ee dul hooganaya ciidamada kufaarta afrikaanta ah islamarkaana maraykanka uu dhowaan saacad u sheegay in gebi ahaanba uu dhammaadka sannadkan jarayo taageeradii kala duwaneed ee uu siin jiray ciidamada afrikaanta ah ee ku sugan soomaaliya mahadsanid marwan dowladda shiicada iiraan ayaa sheegtay inay dhulka soo dhigtay diyaarad ciidan oo ay leedahay dowladda saliibiyadda maraykanka sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen cabdiqani telefishinka rasmiga ah ee dowladda iiraan ayaa shaaciyey in ciidanka xukuumaddaasi ay dhulka soo dhigeen diyaarad nooca kuwa aan duuliyaha lahayn ah ee maraykanku leeyahay weerarka lagu soo riday diyaaraddan aan duuliyaha lahayn oo ay fuliyeen nidaamyada difaaca cirka ee iiraan ayaa ka dhacay hawada magaalada bandar cabaas ee dhacda xeebta koonfureed ee iiraan muuqaallo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay haraadiga burburka diyaaradda nooca daroonka ah ee laga soo riday ciidamada maraykanka taasi oo aan nooceeda si rasmi ah loo shaacin امروز مورخه 22 تیر ماه بامداد امروز شیرمردای نیرودری ارتش این پهپاد رو سرنگون کردن برخلاف ام، دفعه قبلی این پهپاد داره موتور جته مشخص نیست نوع پهپاد احتمالا از نوع رادیو کنترلیه
waxay tani kusoo beegmaysaa markii subaxnimadii shalay jugta qaraxyo waaweyn laga maqlay magaalada bandar cabaas ee koonfurta iiraan sida uu shaaciyey isla telefishinka rasmiga ah ee xukuumadda tehraan mahadsanid cabdiqani wilaayada gedo ayaa heshiis kala dhex dhigtay laba biil oo ka mid ah biilaha dega wilaayadaasi sida faahfaahinta warka aynoogu hayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan kadib muddo dhowr maalin ah oo beelaha walaalaha ah ee cali maxamed iyo garre ay u fadhiyeen xallinta khilaafaad dhex maray beelahan oo gaaray gacanka hadal sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ugu dambeyn laga gaaray heshiis buuxo ay wada gaareen beelahan walaalaha ah wilaayadana ay kor kala socotay munaasabadda heshiiskan lagu shaacinayay oo ay goobjoog ahaayeen mas-uuliyiinta wilaayada culuumo ugaasyo nuqabo iyo marti sharaf kale waxay ka dhacday degmada ceelcadde ee xarunta wilaayada islaamiga ee gado sheekh fu'aad maxamed khalaf allaha xifdiye oo munaasabadda heshiiska beelahan cali maxamed iyo garre goobjoog ahaa ayaa kelimad towciye ah oo aad u qiimo badan goobta ka jeediyey nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam tacalamuu ansaabakum maa tasiluuna bihi arxaamakum nasabka barta oo riximka ku xidhiiriya oo ninku ha garta ninkay ma adeerka yihiin lafta uu ka dhashay reerka uu ka dhashay tacaaruf weeye in lagu dagaalamo oo dhiig lagu daadiyo oo loo ficiltamo haadaa umuuru ljaahiliya waa urin jaahiliyadii mushrikiinta ahaa dhaqankoodii wey ugaaska guud ee beesha cali maxamed ugaas cusmaan maxamuud maxamed oo munaasabadda ka hadlay ayaa cod dheer oo baaq ah ku yidhi waxaan ku baaqayaa anoo ugaaska beesha cali maxamed ah in dhibkaas la joojiyo dadku waa walaalo meeshaas dadka degan oo muslimiinta oo walaalaha ah inaa shaqaaqadaas la joojiyo waad ogsoontihiin dhibkii lasoo maray ee sucunka ahaa ilaahay baana naga nabadgeliyey waxaan nooga nabadgelinaya waa calanka istixiidku ilahay noo istaajiyey marka insha allah waxaan ku baaqayaa in arrintaas mar dambe ayna nagu soo noqonin say maanta loogu heshiiyey heshiiskaas noogu taabgalo uuna dib noogu soo noqonin annaguna dadaalkeeda insha allah waa dadaalayna waa samaynaynaa mid ka mida odayaasha beesha garre oo dhankiisa munaasabadda ka hadlay ayaa isagana yidhi waxaannu qaadannay inaan tubtaa halka ku kala gaarno magta isisiino waxay dhintay boqol geela qofkii lacag baan ku heshiinnay geela inaan lacagayno hashii waxaan ka dhignay afar malyan shan boqol iyo konton kila dollareena soddon iyo dhowr kun ay noqotay baannu ku heshiinay ugaas cabdulaahi macalin haaruun iyo ugaas shugri barre yarow oo ka mid ahaa martidii lagu casuumay munaasabadda ayaa dhankooda kelimaad dhaxalgal ah oo soo dhoweyn u badan goobta ka jeediyey heshiiska aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhoweynayaa in fidmadii afka la qabto laga walaaloobo heshiis laga gaaro qalinka lagu duugo odayaasha ay wada saxiixaan aad baan ugu faraxsanahay waan soo dhoweynayaa annaga haddii aan nahay odayaasha noqobada gobolka gedo arrintaas aad baan u soo dhowaynaynaa waa idin garab taagan nahay dadka muslimiinta maanta shaqa u taalla shaqadaasna waa jihaad shaqo kaloo inay ayaga isku mashquulaan uma baahna ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray sheekh luqmaan abow anas waaliga wilaayada islaamiga ee gado isagoona tilmaamay in wilaayada ay soo dhoweynayso bayaanka wadajirka ah iyo heshiiska nabadeed ee ay wada gaareen beelaha xurgufta ay dhex martay qadiyadan iyo bayaankan iyo waxaa weye heshiiskan ka walaaya ahaan waannu ayadaynaa sidaad waxaa weeyaan ugu ballanteen oo waxaa weeyaan tafyiidka idinku nahay markhaati baan ku nahay qolo kasta wixii xaquuq ay qaadatay allah u fududeeyo kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala xaqiisa waannu arkaynaa maanta indhananka ma doonsana inuu xaq yahay ilaahay xaqnimadiisa ha noo fahamsiiyo wixii baadil ene baadilnimadiisa wuu cad yahay baadilnimadiisa inuu yahay ilaahay ha naga soo leexiyo ummaddeena xaq allah ku sallimo ummaddeena ummatul jihaad allah ka dhigo kelmaddeennii iyo kulankeenni intaas ayuu ku xihan yahay haadaa wabillaahi towfiiq wsala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed intii ay socotay xurguftan dhex martay beelahan walaalaha ah ee cali maxamed iyo garre waxa ay sababtay dhimashada lix qof oo labada dhinacba ah iyo dhaawaca tiro kale waxaana lagu kala baxay maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ee gado oo beelaha si wada jira ugu xukuntay lix boqol oo neef oo geel ah oo ah diyada lixdii nin ee shaqaaqada ku dhintay wilaayada islaamiga ee gado ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waday heshiisiin iyo nabadeen ay dhex dhigaysay qaar ka mida beelaha muslimiinta ee dega wilaayada islaamiga ee gado waana qayb ka mid ah mas-uuliyadda ay wilaayada u hayso ummaddan ay mas-uulka ka tahay mahadsanid abuu xasaan ruushka ayaa duqeyme isugu jira diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada riddada dheer ku weeraray caasimadda dalka ukrein ee kiyef iyadoo ay ka dhasheen khasaare xooggan sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen abuushayba wararka naga soo gaaraya waddanka ukrein ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay weerar xooggan oo isugu jira diyaarado aan duulyo lahayn iyo gantaalada riddada dheer uu ruushku ku qaaday caasimadda ukrein ee kiyef weerarkan ayaa noqday kii shanaad ee baaxad weyn ee magaalada lagu qaado tan iyo bilowgii bisha luulyo madaxweynaha ukrein valadimir zelenski ayaa sheegay in weeraradu ay waxyeelo u geysteen lix iyo toban goobadoo ku yaala magaalada caasimadda ee kiyef kuwaasoo ay ka mid yihiin iskuul iyo xarun ganacsi waxaa kale uu tilmaamay in dab xooggan uu ka kacay meelo kala duwan oo magaaladaasi ka tirsan zelenski wuxuu intaasi ku daray hadalkiisa in ruushka sidoo kale uu beegsaday kaabayaal muhiim ah oo ku yaala bartamaha iyo koonfurta dalka weeraradan waxaa ku dhaawacmay toddoba qof oo ku sugnaada gobolka kharkief ee bariga ukrein iyo saddex qof oo ayaguna ku dhaawacmay gobolka jarnive oo dhaca waqooyiga dalkaasi qoraal uu ku daabacay bartaxa ayuu zelenski ku sheegay in ciidamada ruushku ay adeegsadeen boqol soddon shan diyaaradood oo daroon ah iyo toban gantaal oo noocyo kala duwan ah kuwaasoo intooda badan ahaa gantaalo balastig ah wuxuu ugu baaqay waxa ay ugu yeeraan beesha caalamka inay kordhiyaan cadaadiska la saarayo ruushka islamarkaana toddobaadkan la meel mariyo xirmo cusub oo cunaqabataynta midowga yurub ah ciidanka cirka ee ukrein ayaa iyaguna sheegay inay soo rideen shan ka mid ah sideed gantaalo balastig ah iyo boqol iyo sideed ka mid ah boqol iyo soddonka daroonka ah ee ruushku soo diray weeraradan ayaa imaanaya xilli moosko ay toddobaadyadii u dambeeyey sii kordhisay duqeymaha ay ku hayso magaalooyinka ukrein iyo kaabayaasha tamarta halka ukrein ay la tacaalayso yaraanta gantaalada difaaca cirka ee lagu soo rido gantaalada balastiga dhanka kale ciidamada ukrein ayaa sheegay inay weeraro daroon ah ku qaadeen warshada weyn ee batroolka iyo kiimikada oo ku taala gobolka bashkortosaan iyo warshada sifaysa shidaalka ee loo yaqaano f b sk ee koonfurta ruushka ku taala kuwaasoo qayb ka ah ololaha lagu beegsanayo xarumaha tamarta ee ruushka gudoomiyaha bashkiristaan ayaa sheegay in weerarka uu waxyeelo u geystay khadadka sahayda iyo fiilooyinka korontada balse xarumaha ugu muhiimsan ee warshadu aysan waxyeelo gaarin wuxuu intaasi ku daray in dayactirku uu socon doono afar iyo labaatanka saacadood ee soo socda islamarkaana la filayo in shaqadii caadiga ahayd dib loo bilaabo maalmo gudahood warshada salafaad oo ay leedahay shirkadda casbrom waxay soo saartaa shidaalka baabuurta naftada korsiinka gaaska dareeraha ah ammonium iyo badeecooyin kale oo batroolka laga sameeyo sida ay sheegeen cilo ka tirsan warshadaha tamarta xaruntan ayaa sanadkii labada kun afar labaatankii sifaysay toddoba dhibic laba milyan oo tan oo shidaal ceyriin ah taasoo u dhiganta ku dhowaada laba dhibic toddoba boqolkiiba awoodda sifaynta shidaalka ee guud ahaan ruushka waxayna sidoo kale soo saartay laba dhibic shan milyan oo tan oo nafto ah hal dhibic shan milyan oo tan oo batrool ah iyo toddobaatan kun oo tan oo saliid culus ama oolyo ah dhanka kale ruushka ayaa sheegay inuu raadinayo waddooyin badeed oo bedel u noqda badda azof kadib markii ukrein ay kordhisay weerarada ay ku hayso maraakiibta halkaasi ka shaqaysa wasaaradda beeraha ee ruushka ayaa sheegtay in lala shaqaynayo hay-adaha ay qusayso si loo helo marino cusub oo maraakiibtu isticmaalaan iyadoo la xaqiijiyay in dhoofinta badeecooyinka aysan istaagi doonin islamarkaana sahayda cunnada iyo awoodda dhoofintu aysan saameyn weyn yeelan doonin sidoo kale wasaaradda gaadiidka ee ruushka ayaa sheegtay inay qaadayso tallaabooyin lagu xoojinayo in gaadiidka badeecaduhu si caadi ah u socdaan inkastoo ay sii kordhayaan weerarada lagu hayo maraakiibta rayidka ah ee badda azof dhankiisa taliyaha ciidamada daroonka ee ukrein ayaa sheegay in ciidamadoodu ay sagaalkii maalmoodii lasoo dhaafay beegsadeen boqol toban iyo lix markab oo ay ku jiraan kuwa shidaalka qaada iyo maraakiibta xamuulka ee badda azof waxa uu sheegay in ujeedadu tahay in la wiiqo waxa uu ku tilmaamay maraakiibta hooska ah ee ruushka iyo in la yareeyo sahayda shidaalka ee gaarta jasiiradda karimeeya mahadsanid abuusheyba ugu dambeyntii boqolaal ka mid ah bulshada ku dhaqan mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmada labaatan jirow ee wilaayada bay ayaa ka faa'iidaystay dowro sharci ah oo u qabtay maamulka islaamiga ah ee degmadaasi sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen bashiir muxidiin abwayman waa qayb ka mid ah dowraadka sharciga ah ee loo qabanayo qaybaha bulshada ee ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee baay dhowaan waxaa munaasabad ka dhacda deegaanka maleel ee hoosaga degmada labaatan jir oo lagu soo gebagabeeyey dowro loogu magacdaray mucaad binu jabal loona qabtay bulshada ku dhaqan deegaankaasi maamulka islaamiga ah ee degmada labaatan jiro ayaa lahaa agaasinka dowradan taasoo socotay muddo toddoba maalmood iyagoona ku qaatay duruus kala duwan oo sharci ah ugu horeyn qaar ka mid ah bulshada deegaanka maleel ee dowladda loo qabtay ayaa soo bandhigay kutubtii ay soo qaateen iyo waxyaabihii ay faa'iideen اعلم أغاو أن نواقض الإسلام عشرة إسلام نمض ولك براوتم والحاضوة الأول الشرك في عبادة الله تعالى إلهي عبادة الشرك اللي ينوالا إسلام نم إسلام يكبروا قال تعالى إلهي قل يا دليل إن الله إلهي لا يغفر مضافه أن يشرك لنك شريك ويلو به بالله الذي بشريك ويلو إلهي مضافه قاس ويغفر إلهي دافعي ما دون ذلك ولشرك بها كهري ذنب إلهي دافع أين دافع لمن يشاء لنقص فضاوان دافع قال تعالى إلهي ميلا إنه من يشرك بالله إنه هال إشان من قف يشرك شريك ويلو بالله إلهي شركا ويلو فقد حقيقة حرم الله إلهي كحرم ويلي وفقاسي عليه الجنة كرشي إلهي جنة كحرم ويلي ومأواه النار مكان الدمجي ما هذا النار نار هذه وما للظالمين ظالمين من سغنان من أنصار نصير لن قرقر من سغنان عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي ما بيري من مات قف كلمة وهو هل يعلم سوق أنه هل يشان لا إله إلا حق لك عابد ومجر إلا الله إلهي ما دخل الجنة جنق له رواه المسلم ولي وهذا دليل العلم والدليل اليقين قوله تعالى إنما ينكر المؤمنون مؤمنين الذين أخيارتي آمنوا رميين بالله إله رميين ورسوله رسول جي رميين ثم مركزك بعد لم يرتابوا مشاكل وجاهدوا جهادكن كن بأموالهم مال شوغلية وأنفسهم نفتوغلية في سبيل الله إله ودين سبيل أولئك عنصا هم الصادقون إيمانك كرون شيء ugu dambeynna mid ka mid ah nabadoonnada deegaanka maleel ayaa ka hadlay dowladda isagoo dardaaran gaara u jeediyey bulshada ku dhaqan deegaankaasi runtii may baroognay maalin farxadeed oo maalin geeg wayb u ah ilaahay subxaana tabaaraka wa tacaala nu waafajiyey iniguna ka farahana iniguna barana diinkan oo ilaahay subxaana tabaaraka wa tacaala haniinkadiji min fawqi sabci samaawaat alxamdu lilaahi uma alxamdu lilaah ilaahay yaanka mahadyaana allah tabaaraka wa tacaala may weydiisadaana iniusaniinsiyaadii walbarashadaana adduunyahii aakhare oo una ka badbaadan walbarashadii wednaan walbarashadii aylaka gaabinay may la dareema kore lankasta muslume ini walbarasho laylaka fa'iida adduunyahii aakhare haabada dhimaton ilaahay jinaadiska helaase haabada adduunyo roogdon ilaahay kooraana nagadaw ilaahay meeray subxaana wa tabaaraka wa tacaala qul hal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuuna inamaa yatadakaru ulil albaab maamulada islaamigaha ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamigaha ee baay ayaa sii dardargeliyey dowraadka sharciga ee loo qabanayo qeybaha kala duwan ee bulshada si dadka muslimiinta aysan marti uga noqon barashada faafinta iyo difaacidda diinta islaamka dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale maamulka islaamigaha ee degmada labaatan jiro uu dowro sharci u qabtay bulshada ku dhaqan deegaanka busul oo isla degmadaasi hoostaga aad buu mahadsan yahay warbixinta abwaaiman ayay taasi ahayd waxayna guniya gabagaba igu ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga landalus subaxnimada tan kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh